xuska maalinta caalamiga ah ee waalidka ah oo loo dabaaldego kowda juun sanad kasta waa maalin ay qaramada midoobay ku dhawaaqday sanadkii laba kun labayo tobankii si dunidu u qirto una qadariso kaalinta muhiimka ah ee waalidiintu ka qaataan nolosha ubadka bulshada iyo horumarka jiilka cusub maalintan waxayna xasuusinaysaa waalidiinta oo ah tiirka ugu adag ee nolosha qoyska kuwaasoo na barbaariyey na hagay nana difaacay qaramada midoobey waxa ay leedahay waalidiintu waa tiir dhexaadka horumarka bulshada waalidiintu waxay caruurta siiyaan jacayl hagitaan iyo akhlaaq taas oo aas-aasi u ah nolosha waalidka soomaaliyeed waa tiirka qoyska iyo bulshada iyaga ayaana inta badan mas-uul ka ah kurinta ubadka ilaalinta dhaqanka iyo xajinta qiyamka islaamka waalidka soomaaliyeed waa ilayska nolosha qoyska isagaana u taagan macalinka ilaaliyaha hagayaal iyo mararka qaar buuxiyaha doorkii dowladu gabi lahayd oo iyadu waa udubdhaxaadka nolosha qoyska waxa ay qaadaa mas-uuliyadda korinta barbaarinta iyo xanaanaynta ubadka halka abuhu inta badan qaado mas-uuliyadda dhaqaalaha ammaanka iyo magacdhowrka qoyska ilmaha soomaaliyeed waxaa lagu barbaariyaa inay ixtiraamaan waalidka kuna dhaqmaan amarkiisa waalidku waxa uu ilmihiisa ku barbaariyaa diin dhaqan xishood iyo adeecid xiriirka waalidka iyo ilmuhu waxa uu inta badan ku salaysan yahay iskaashi ilaalin iyo jacayl dabiiciya dhinaca kale marka aynu ka eegno diintu waxa ay xoojisay xaqa waalidka oo leh mudnaan sare qofka muslimkana waxaa waajib uu ka saaran yahay inuu waalidkiisa u adeego u duceeyo qadariyo una tixgeliyo haddaba waalidka soomaaliyeed waxa uu furo u yahay horumarinta waxbarashada caruurta xasilinta qoyska ilaalinta dhaqanka suuban nabadaynta bulshada iyo kobcinta dadwanaaga waa in la xasuustaa in waalidku yahay nimco kaana mudan yahay mahadcelin maalin kasta sidoo kale waa in caruurta lagu barbaariyaa ixtiraamka iyo adeecidda waalidka uu mudan yahay bulshada soomaaliyeed waa inay taageertaa waalidiinta gaboobay gaar ahaan kuwa danyartaa dhallinyaraduna waa inay waalidkooda ku abaalmariyaan naxariis taageero iyo duco joogta waalidku ma aha keliya dadku dhalay waa tilmaanta ugu horeysa ee noloshaada waana hagaha ugu dhowey aad nolosha la wadaagto waana in dhammaanteen aan mas-uuliyad iska saarnaa ilaalinta xaqa waalidku nagu leeyahay haddaba si aan wax badan ugu ogaano mudnaanta maalintan iyo xiriirka waalidka soomaaliyeed iyo caruurtooda ka dhexeeya ayaan wareysanay qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo kuwaas oo isugu jira kuwa si dhammaystiran waalidkoodula soo koray iyo kuwa hal waalid la soo koray iyagoona muujiyey ixtiraamka iyo jacaylka ay waalidkoodu qabaan xuska maalinta waalidka waa maalin aad noogu weyn haddaynu nahay dhallinyarada soomaaliyeed sababtoo annaga waxaana soo barbaariyey waalidiin waalid la-aantiisna ad adduunka waxaa u maleynaa inaysan shaqayn karin waalidiinta hal maalin keliya malahana maalin walbay leeyihiin aniga labadeeda waalid hal mid baa ii nool hooyaday baa ii nool aabahayna wuu dhintay allaha u naxariisto afar iyo toban sano ka hor buu dhintay allah yarxam raaximiin kaalinteeda soo barbaaritaankeygii korinteydaba ayagaa waxbayn ka qaatay dhan walba diin aqoon wax walba lafdhabar waxaa u ah labadeeda waalid oo weliba lafdhabar boqolkiiba qol hooyaday macaan ilaahay jannatul firdowsi ha geeye baa ee ah ayadaa isoo korisa aguniman kusoo koray mudan in la xuso la weyneeyo la karaameeyo maalin mudan ayaan u arkaa sababtoo ah waalidiinta waa barbaariyaal tarbiyayaal nolosha barkeed waa waalidiinta aniga waxaan ka mid ahay dadka waalidiinta la nool ay soo korsadeen labada waalidba
dhanka kale shirwa cumar ibraahim oo kamida waalidiinta soomaaliyeed ayaa inooga waramay muhiimadda xuska maalintan u leedahay waalidiinta iyo isku xirnaanta waalidka iyo caruurta ka dhaxaysa taas oo xoojinaysa ixtiraamka iyo jacaylka waalidka maalinta waalidka waa maalin nagu weyn sababtoo ah annaga naftarkeena waalidiinaan nahay owlaad baa noo joogto waalid baana dhalay waalidkana wuxuu leeyahay tixgelin gaar ah marka maalinta waan u habalyeynaya maalinta waalidiinta soomaaliyeed meel walbay joogaan ama caalamkaba marka waalidka waa asaasaha bulshaha qofka islaamka ah sidiisaba asaaska ko wuxuu ka bilowdaa waalidku ka bilowdaa tarbiyada koowaad ee caruurta ay kasoo baxayso waa guriga waay guriga hadduu hagaagsan yahay waalidka iyo hooyadii aabbaha hadday dhisan yihiin xag diiniyanna ay ka dhisan yihiin ama maadiba ay ka dhisan yihiin guri ilmaha ay dhalaanna waxay ku tarbiyanayaan si akhlaaqiyana ama diiniyanba intaba way ku tarbiyanayaan waalidka marka waxaa laga rabaa waalidka sidiisaba inuu ilmihiisa uu qabto gacan adag ku qabto uu baro shareecada islaamka diinta diinteenna suuban waxa ay meel sare geysay xaqa waalidku uu ku leeyahay ubadkiisa waxaa sidaasi u sheegay idaacadda waamo siciid cabduqaadir abukar oo ka mid ah culimmada ku nool magaalada kismaayo haddii aan u gudubno su-aasha jawaabteedii ilaah subxaana wa tacaala boos weyn dhigay ee towxiidka kadib waxaa lagu xujiyey xaqa waalidiinta ay leeyihiin ilaahayna marka uu ka warmayey waxa uu yidhi waqadaa rabbuka allaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalideyni ixsaana marka towxiidka laga hadlay in xuquuqda ilaahi subxaana wa tacaala laga hadlay waxaa lagu xujiyey xuquuqda waalidiinta marka wabilwaalideyni ixsaana layidhi halkaas marka waxaa aan ka arki karnaa qiimaha waalidka uu leeyahay mar haddii ilaahi subxaana wa tacaala in la waxido towxiidka waa martabada koowaad martabada labaad lagu xujeyna uu yahay in qiimaha waalidkana marka waad dareemi kartaa xamdi in runtii waalidiintu qiimo weyn ay leeyihiin hadday nool yihiin iyo hadday dhintaanba labada marba samafal ayaa loo baahan yahay in laga soo baxo xitaa qofka haddii hooyadiisa ama aabihiisa dhabarka uu ku qaado xajka uu geeyo waxaa la sheegaa weli ee xaqa ay ku lahaayeen ma uu gudanin ujeeddada xuska maalintani caalamiga ah ayaa ah in waalidiinta la dhiirogeliyo lana dareensiiyo doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin nolosha bulshada iyo qoyska